إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah sarkaal sare oo ka tirsan maleeshiyaadka danab ee uu maraykanku leeyahay ayaa lagu beegsaday degmada wadajir ee magaalada muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku ekeeyey fariisimo kala duwan oo ciidamada koonfur galbeed ku leeyihiin gobolka bakool nin ayaa hooyadiisa wuxuu ku dilay magaalada kismaayo iyadoona magaalada muqdisho uu askari ka tirsan dowladda federaalka ku dilay ruux shacab ah milatariga shabaabul mujaahidiin ayaa xalay dagaalo ku qaaday saldhigyo kala duwan oo ay shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa beesha wacaysle ku wareejisay rag u afduubnaa madaxweynaha dowladda federaalka ah iyo ciidamadiisa kuwaasi oo lagu soo furtay dagaalkii masagawaay ka dhacay maamulka islaamiga ah ee degmada salagle ayaa laba boqol oo qoys oo danyar ah raashin u qaybiyey in ka badan shan askari ayaa lagu dilay weerar ay jamaacada nusratul islaam wal muslimiin ka fulisay dalka maali
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan sarkaal sare oo ka tirsan maleeshiyaadka danab ee uu maraykanku leeyahay ayaa waxaa lagu beegsaday degmada wadajir ee magaalada muqdisho kaas oo xaalad adag hadda ku jira warkaas iyo warar kale oo ku saabsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo weerar kala duwan ku qaaday shisheeyaha yugandheeska ah ee ku sugan qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose iyo askarta maamulka koonfur galbeed fariisin ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolka bakool waxaa faahfaahinayay wariye haashim howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xala ka fuliyeen gobolka banaadir ayaa lagu beegsaday sarkaal ka tirsanaa ciidamada bangaraafta ee ay tababaratay dowladda maraykanka sarkaalkan ayaa waxaa soo gaaray dhaawac aad u culus kaas oo xaaladiisa laga dayranayo wuxuu ahaa sarkaal kabtana sidoo kalena wuxuu tababarayay ciidamo cusub oo la doonayay in lagu daro ciidamada danab kuwaas oo u shaqeeya dowladda maraykanka sarkaalkan ayaa xilliga la weerarayay ku sugnaa xaafadda siliga ah ee degmada wadajir ee magaalada muqdisho waxaana raggii weerarka ka dambeeyey ee ka tirsanaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab u suuro gashay inay sarkaalkan ka furtaan bastoolad oo ku hubeysnaa waxaana lagu magacaabaa axmed sheekh xasan howlgallada qorshaysan ee lagu beegsanayo saraakiisha iyo askarta dowladda federaalka islamarkaana ay gobolka banaadir ka fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii kordhaya shalay ayay ahayd markii qarax ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho lagu dilay sarkaal lawxidigle ah kaas oo ka tirsanaa ciidamada loogu yeero haramcad waxaana sidoo kale qaraxaas ku dhaawacmay sarkaal kale oo halxidigle ahaa dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala weerar saf ballaarana ku qaaday fariisimayaal iyo saldhigii ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku qaaday saldhig ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay kaga sugan yihiin deegaanka buurcelow ee hoostaga degmada baraawe halkaas oo laga maqlayay dhawqa rasaasta isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal ku qaadeen saldhig ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay kaga sugan yihiin deegaanka golweyn sidoo kale waxaa weerar lagu qaaday ciidamo ugandays ah oo lagu soo celiyey magaalada buulamareer kuwaas oo xalay la kulmay weerar kaga yimid dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla shabeellada hoose ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal toosa ku qaaday saldhig ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalku ay kaga sugan yihiin buundada deegaanka sabiid ee hoostaga degmada afgooye saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalku kaga sugan yihiin gobolka shabeellada hoose khasaaraha ka dhashay ee gaaray ciidamadii la weeraray inta uu la egyahay weli faahfaahin ku saabsan ma aanaan helin dhanka gobolka bakoolna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolkaas waxay xala dagaalla ku qaadeen fariisimayaal ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ciidamo hubeysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday saldhig ciidamada maamulka koonfur galbeed kaga sugan yihiin degmada waajid isla gobolka bakool ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen saldhig sidaasoo kale ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ciidamadan weerarka la kulmay ayaa ku sugnaa degmada ceel berde jasaaka allaahu khayran nin ayaa hooyadiisa wuxuu ku dilay magaalada kismaayo iyadoona magaalada muqdisho uu askari ka tirsan dowladda federaalka ku dilay ruux shacab ah dhacdooyinkaas xanuunka badan oo shalay ka dhacay magaalooyinka kismaayo iyo muqdisho waxaa wararkaas ka waramaya mahad cubayda
magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa maalintii shalay ka dhacay dil uu hooyadiis u geystay nin qurbaha dhaqancelin looga keenay ninkan ayaa dilka hooyadiis u adeegsaday toorri uu kaga dhiftay qeybaha sare ee jirkeeda taasoo keentay inay durbaba geeriyooto ninkan oo ay soo qabteen booliska maamulka loogu yaro jubbaland ayaa la wareystay sababta uu hooyadiis u dilay wuxuuna sheegay hadal ay la yaabeen dad badan oo ah inuu u malaynayay xayawaan oo uusan qof bani aadam ahba u haysan dhanka kale dil ay geysteen ilaalada guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ayaa ka dhacay magaalada muqdisho kaasoo ay kula kaceen ruux shacab ah oo gaadiidkiisa watay islamarkaana soo dhex galay baabuurtii ay ku socdeen dhaawac ahaan ayaa goobta looga qaaday hase ahaatee wuxuu ku geeriyooday isbitaalka dilalka ay geysanayaan askarta dowladda federaalka ayaa ah kuwo istabajoog ah oo si maalinle ah u dhaca waxaana jira kuwo badan oo aysan warbaahintu soo tabin
xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa beesha wacaysla ku wareejisay rag u afduubnaa madaxweynaha dowladda federaalka ah iyo ciidamadiisa kuwaas oo lagu soo furtay dagaalkii masagawa ay ka dhacay cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya kulan ka dhacay gobolka galguduud oo ay ka qayb galeen hoggaanka wilaayadka galguduud iyo shabeellaha dhexe iyo odayaasha labada gobol ayaa beesha afgaal gaar ahaan u ceesle waxay xarakada shabaabul mujaahidiin kula wareejisay maxaabiis lagu soo furtay dagaalkii ka dhacay masegawaay oo ka tirsan gobolka galguduud saddex maxbuus oo u dhashay beesha waceesle gaar ahaana jufada cali gaaf oo uu ka soo jeedo madaxweynaha dowladda federaalka ah ayaa waxaa lagu wareejiyey beesha waceesle raggan ayaa waxay u afduubnaayeen madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud iyo ciidamadiisa waxaanay eersadeen in beeshu ay diiday inay ka qayb gasho dagaalka shareecala dirirka ee xasan gurguurta uu ku soo qaaday walaayaadka islaamiga ah islamarkaana beeshu ay diiday in deegaanadeeda laga hirgeliyo dimuqraadiyadda uu shisheeyaha qandaraaska uga soo qaatay weliga wilaayada islaamiga ee galguduud sheekh cabdulaahi abuqaalid ayaa beesha waceesle waxa uu ku wareejiyey maxaabiistan lagu furtay dagaalkii masegawaay kaas oo lagu dilay boqol afartan iyo sagaal ka tirsanaa askarta iyo saraakiisha dowladda federaalka ah islamarkaana hubiya gaadiid badan lagu furtay mujaahidiinta marka waxay soo fureen gacanta codowga ay ka soo bixiyeen saddex qof oo hadda meeshan joogto oo dhallinyarada deegaankan ahayd dad hoolaaley ah oo baadiyahan oo ma aragtay ku dhaqmaayay ah ayay soo furteen mujaahidiinta maanta markaan waxaan u joognaa anaan la wadaagno walaalahaasi farxadooda in dad muslimiin ee walaalahooda gacanta maaragtay gacantii codowga lagu soo bixiyey oo gacantii codowga lagu soo maaragtay furay deegaan aamin ah iyo dadkoodana maanta ay dhex joogaan in marka aan insha allahu tacaala odayaashooda ee khiyaartooda aan ku wareejino saad aragteen ama maaragtay ay sheegeen dhibaato badan waa ay ka muuqata waana sheegeen qodobkaasa marka aan rabna maanta raggaasi dhallinyarada ah guud ahaan odayaasha baasha abgaal cusmaan oo meeshan wada joogo galgaduud hadday yihiin shabeellada dhax hadday yihiin guud ahaan baasha meel ay degtoba oo abgaal dad matelo odayaashooda ah ayaa meeshan fadhiyo inaan ku wareejino insha allahu tacaala weeriga wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kuba ku tukaday ayaa ka mid ahaa dadkii munaasabadda ka hadlay wuxuu sheegay in loo baahan yahay in dadka kale ee maxaabiista u ah dowladda federaalka ah la soo furto
xafladda waxaan isugu nimidna waxay tahay dadkii cadowga ay naga haysteen ee saddexda ahaay ee xoogga looga soo furtay lacag loogama soo furan baryana loogama soo furan xoogga looga soo furtay oo ah arrin bilow ah nin kasta oo ay cadowgu naga haystaan rag badanaa xiran waa tii raggu ay dheheen in saas aan usoo furan doono insha allahu tabaaraka wa tacaala saasaan isugu nimiday arrintaasna waa baarakaynaynaa nimanka mujaahidiinta ee arrintaas furishana waxaan leenahay jazaahum allahu khayran waana arrin ku dayasho mudan waxaan leeyahay marka dadkiinnan muslimiinta in aan u kacno cadowga wax alla wixii xanuun galaaya maanta waxaa la hubaa gurguurta hadduu iclaamka ka maqlo in intaan u shirtay intaasoo khasaaraya intaasoo hoogahow galay kadib in intaan u shirtay oo afgaal meeshaan joogo hadduu maqlo waxaa waaye walaa yada'una mawdican yaqiidu lkufaar inuu ka xanaaqaayo oo ku dhibtoonaayo wax xaqiiqa weeye ilaa kutiba lahum bihi camalun saalix adinkana waxaan kaga qoraya insha allahu tabarak wataala camal saalix suldaanka beesha waceesle suldaan daa'uud xasan aadan ayaa isaguna munaasabadda ka hadlay waxa uu marka hore ka warbixiyey qaabkii loola dhaqmay raggan maxaabiista ah markii la qabtay waxa uu xarakada shabaab almujaahidiin uga mahad celiyey tillaabada ay ku soo furatay saddexda nin ee iyaga ka dhashay maxaabiistan u ahaa madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud raggan waxay ii sheegeen ayagoo xoolo waraabsanaya in laga soo qabtay ceelashii xoolaha ay ka waraabsanayeen deegaanka masagawa markay soo qabteen xataa si nadaama intay ka baarayaan ma uma geynin meel gadalgadalay u xidheen qof muslima waxay ku noolaan kartaa uma samayn gadaalaa tiir loogu xidhay markaasay habeenkii iyo maalintiisa wax salaad la yidhaha iyo wax nadaam la yidhaha ma jiraan iyo wax diin ilaahay ma jiraan marka raggii ka soo furtay waan u mahad celinaynaa oo ka soo furtay waxaan leenahay ilaahay guusha ha siiyo ilaahay guusha ha siiyo ilaahay guusha ha siiyo ilaahay ha noo raajiyo cadowgana ilaahay ha naga jabiyo way jabeen runtii way jabeen waxaan leenahay marka jasaakum allahu khayran baan leenahay mujaahidiinta guud ahaan aanu mahad celinaynaa raggaanu saan uma aalin marka hadda la keenay markii xabsiga laga soo bixinayay saan uma aalin waxay ahaayeen rag daruuf ay ka muuqato xabsiga ku jir dileen ay ku baabi'iyeen ay ahaayeen hadda dharka intaa waa mujaahidiinta aasiisay markii lasoo furtay yaa la siiyey waxaan leenahay marka inaan ku baraarugno nimankaas cadowga ah qaraabanimo inaysan aqoonin qaraabanimo hadday dhowraayaan waxay dhowri lahaayeen ninka la yidhahdo xasan sheekh maxamuud wuxuu ka dhashay dadkaanu ka dhashay abgaal ismaanu ka dhashay gaar ahaan waceeslaba ka dhashay gaar ahaan raggan xaligaaf oo meesha deegaanka uu ka dhashay meesha uu ku xiraya asoo ku baabi'inaya oo ku dilaya isay gabdhihii ku kufsanaya waxaan leenahay marka muslimiinta guud ahaan inay kacaan khaasatan abgaal ismaan iska celiyaa ninkaasu maxaabiista ayaa saxaafadda waxay kula hadleen goobta lagula wareejiyey ehelkooda waxa ay sheegeen in ciidamada dowladda federaalka ah ee uu mas-uulka ka yahay xasan gurguurte ay dhibaatooyin kala duwan u geysteen intii gacantooda ay ku jireen waxay sheegeen in iyagu aanay ka tirsanayn xarakada shabaab ulmujaahidiin laakiin lagu qasbayay in ay qirtaan in ay ka mid yihiin shabaab waxa u qaba jirtay isheegma waxaa ka taqa amiira ka ahaa jirtay maqaaliyaa ka ahaa jirtay majaajuusa u ahaa jirtay intaasoo dhan ay weydiiyaan cawo iyo biri ugu garaacayeen
waa garta marka adi halkee lagaa qabtay deegaan ahaan waxaa laga qabtay magaalada masagawa ayaa laga qabtay dhanka koonfuro anagoo xoola wadha
adoo xoolo wadato oo ceel ka imaada aroorsan ayaa lay qabtay waxaa layidhi waa lagu soo diray nimanka shabaab layidhaahana ku soo diray ima soo dirin haddaa dhahana waxaaba mudaabana iiga dartaba oo dilka iyo lisii siyaadinayaba iyo macnaha si wax beena layga dhalin amba way soo dirin saan u dhaho si xog laysii garaacayaba oo markaan dhaho ima soo dirin waxaan baron oo nafsi laysiyaa way soo dirin markaan dhaho ima soo dirin markaan dhaho waxaad u malaysaaba in nafta beebeen layga siibi raba mirag iyo la dhigaa iyo bac laygu dhalaalsho iyo markaa lay jukeeyo dad badan oo ka dhashay beesha waceesle ayaa ku jira xabsiyo ay maamulaan ciidamada dowladda federaalka ah gaar ahaan xabsiga magaalada galcad ayaa la sheegay in dad badan ay ku xiran yihiin halka kuwo kalena loo qaaday dhanka magaalada aadan yabaal
maamulka islaamiga ah ee degmada salegle ayaa laba boqol oo qoys oo danyar ah raashiin u qaybiyey maxamed ciise ayaa faahfaahinaya degmada salagle ee wilaayada islaamiga hijubbooyinka ayaa waxaa ka dhacday mashruuc raashin qaybin ah kaas uu qaybinayay maamulka islaamiga ah ee degmada salagle qoysas aad u fara badan ayaa ka faa'iidaystay raashin qaybintan oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro kuwaasoo ugu faa'iidaystay raashin qaybinta sidii loogu talagalay qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa qaatay raashinka waxaa ka mid ahaa haweenka iyo dadka da-da ah waxyaabaha la qaybinayay ayaa ka mid ahaa bur bariis sonkor saliid timir iyo caano siday u arkaan bulshada ku dhaqan salagle gaar ahaan dadkii la gaarsiiyey deeqdan gurmadka ah waxay ka warbixiyeen waxyaabihii ay qaateen siday u arkaan iyo farxadooda waa kan mid ka mid ah dadkii qaatay raashinkii la qaybiyey oo ka warbixinaya dareenkiisa ugu horreyn ku bilow magacaaga aada cabdi axmed dhakaajo salagle maxaa lagu siiyey waxaa la i siiyey raashiin bariis burkis sokor saliid timir caanbooro waa ducayna ilaahay inaad siyaade asiyo nabad ilaahay asiyo gaalada cadowga ilaahay as jabiyey gacantooda kor alla aska dhiga guul alla as gaarsiiye salagla haa bariis haaf sokorra iyo haa burra kaartoon timir ah laba biibo caana ah laba saddex saliid ah muslimiinta bixise guul allah siiyo
cali madow maxamed bur bariis sokor caano timir saliid alxamdulilah ilaah mahad iskale muslimiinta gacantooda ilahay kor ha ka dhiga gaalada ilaaha jebiy insha allah biidnillahi kariim waa la dhirgay waad mahadsantihiin ugu horreyn ku bilow magacaaga magacayga baree cabdi salagle raashiina lagu qaybin hayaa maxaa lagu siiyey xaaf sankorra xaaf bariisa xaaf bura laba saddex loo saliidda kartoon timira sidoo kale haweenka ka faa'iidaystay raashin qaybintan ayaa iyagana dhankooda ka hadlay waxyaabaha la siiyey awnuro meel raashin lagu qiibinayo mujaahidiinta ay ku qiibinayaan waxaa la siiyey haaf bure haaf sokore haaf bariisa laba cag saliida kartoon timira laba gasac caan boore aad bay u sarreysaa mujaahidiinta waxaan leeyahay adowga allah ka jibiyo allah koryeelo ayaan leeyahay adowgeed allah jibiyo
bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid iyo caano booro iyo timir haddii ilaahay ii qor ilaahay idinka abaalmarin ilaahay idinka jibiyo
haye adigana ku bilow magacaaga hayba dholdhabow maxaa lagu siiyey waxaa lii siiyey kaartoon timire laba biiba caanliire haaf sokore haaf bariise haaf bure maasha allah aad iyo aad muslimiinta maasha allah kor allaha ka dhigo mujaahidiinta garabkooda allaha galagaadada allaha dhameeyo inta ka hor waa la bixiyey laakiin anigu ma jirin xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay garab taagan tahay dadka masaakiinta ah iyadoo wajahaysa duulaan caalami ah islamarkaana gacan kula dagaalamaysa shisheeyaha halka gacanta kalena ay ku maamulaysa dadka masaakiinta ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya
warkan dhegeystayaal saakay waxaad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah elfurqoon in ka badan shan askari ayaa waxaa lagu dilay weeraray jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ka fulisay dalka maali tafaasiil dheeraada ayaa laga helayaa weerar xoogan oo kamiin ah kaasi oo mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ka fuliyeen gudaha dalka maali weerarka ayaa wuxuu si gaara kaga dhacay wadda isku xirta laba tuulo oo ku taala dalka maali waxaana lagu dilay ugu yaraan lix askari oo ka mid a xukuumadda bomaco laba gaari ayay mujaahidiintu ku gubeen weerarkan kamiinka ah iyagoona soo furtay hub nuucyo kala duwan leh iyo sidoo kale saanad rasaas ah warkii subaxnimo saakay aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqoon waa inaga intaa